madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo baaqii nabadeed ee madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani uu u jeediyey somalilan kaasoo ahaa in beelaha gobolka sool ay nabad ku midoobaan isagoo ka hadlayay kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee somalilan ayuu sidoo kale ciro sheegay in maamulkiisa uu xalka colaadda gobolada sool iyo sanaag u arko hab nabadeed maalmaha noloshiisa ka harayna uu nabadda ka shaqayn doono
waxaan soo dhoweynayaa baaqa nabadeed sanaag in nabad ku midowdo ee puntland soo jeedisayna waa soo dhoweynaya haddii alaga dhibta ka jirta ama amaandarada ka jirta sool bari iyo sanaag xukuumaddu xalka waxay u aragtaa in nabad lagu xallido laakiin waajibaadkeeda ka tegi mayso inay shacbiga iyadu ka mas-uul tahay nabadgelyadiisa iyo difaaciisuba iyadu ka mas-uul tahay waxaan mahadal u sheedinaya ergida nabadda inooga timi ee halkan inoogu timi ee tagtay sool ee haddana inagu soo noqotay ee haddana arrinta weli nabadaynta ku jirta waaynu ugu mahadnaqaynaa waaynu xoojinaynaa inaynu nabadda kala shaqayno iyagana haddii alla yidhahdo difaaca dalka waa waajibna saara sidaan sheegay waxaa xukuumaddu go-aansatay inay mas-uuliyadda difaaca qaranka iyadu qaado sidaa daraaddeedna waxay kaloo go-aansatay inay ciidamada madaniga ah iyadana la qarameeyo anigu shaksiyan waxaan go-aansaday maalmaha iga hadhay nolosha inaan ka shaqeeyo nabadda wadajirka iyo wanaagga shacbiga somalilan
hadalka madaxweyne ciro ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu somalilan u jeediyey in xal laga gaaro colaadda magaalada ceeri gaabo beelahana ay nabadda ku wada noolaadaan lana joojiyo colaadaha siyaasadda iyo qabyaaladda ku salaysan siduu yidhi waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka diro fariin nabadeed waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada ceeri gaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay dadka reer puntlandna ay degan yihiin somalilandna ay degan tahay soddonkii sanoo lasoo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen oo runtii dowladda puntlandna ay ixtiraami jirtay dowladda somalilandna ay muddo dheer ixtiraamaysay isbeddelka somaliland ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada ceeri gaabo waxaan halka fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta somalilan in ay faylkaas dib u fiiriyaan taariikh fiican ma aha waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno waxaan rabnaa cadowga qura ay soomaali leedahay meel kasta ha joogteen inuu yahay al-shabaab iyo daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan kusoo foolle waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo dagaallo siyaasadeedna aysan dhicin waxaynu u baahannahay nabadda inaynu ka shaqeyno waxaynu u baahannahay kala dambaynta inaynu ka shaqayno waxaynu u baahannahay reer puntland haddayn nahay waxaynu qiraynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee soomaaliyeed ee degaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano
dhinaca kale xukuumadda somalilan ayaa beenisay warar maalmahan lasoo dhigay baraha bulshada oo sheegayey in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi wararkan ayaa keenay hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ah labadii maalin ee lasoo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga somalilan cabdalla maxamed carab oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidan ilaalo ah oo haba yaraatee laga qaaday guriga madaxweynihii hore muuse biixi cabdi wuxuu digniin u diray dadka warkaasi faafiya isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan waxaa ku jiray baraha bulshada warar brobaganda ah oo ka hadlayey in madaxweynihii hore qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi gurigiisa laga qaaday ilaaladii khaaska ahayd waxaan idiin sheegay horta anigu waa wasiirka amniga inaanay jirin warkaa sal iyo raatoona aanu lahayn madaxweynaha hore qaranku muuse xushmad badan buu qarankan ku leeyahay xasaanad buu leeyahay wuu soo halgamay nabadgelyadiisa waxaa ka mas-uula xukuumadda ilaaladiisaa gaarka ahi ee madaxweyne muuse waxay ku sugayeen sidiisii gurigiisii halkii ay joogeen brobogandaha suuqa la mariyey meel allaala meel sal iyo raadu ku leeyahay ma jirin inaan idin caddeeya baan doonayaa amar ka soo baxay madaxweynaha oo ku hadlaaya in laga qaado madaxweynihii hore muuse biixi cabdi ilaaladiisa ma jiro madaxweynaha qaranka imika cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa siiyey oo weliba intii uu muuse raalli kaga yahay siiyey maantana intii uu doonoba diyaar baanu la nahay waxaan leenahay warkaasi sal iyo raad ma laha dadka fidinayay aada baan ugu digaya waa dad caana waa la yaqaana waxay shaqadoodu noqotay wax qarankan dhibaato u keenaya oon saliya raad lahayn inay fidiyaan waan uga digaya waa la wada garanaya ama tictok ha ku hadlo ama meel kale ha ka hadlo waa dad caana oo la yaqaano dadka fidmadaha filiya waxaan leenahay waa laydinka digaya waxa qaran dumiska ah ee fidmo doonaya dadka dhexdiisa inay ka dhex abuuraan loo dulqaadamaya tallaabo cad baa laga qaadaya tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday guriga muuse biixi dad badan ayaa baraha bulshada ku qaybsaday taasoo keentay in ugu dambayntii ay ka jawaabto xukuumadda somalilan